أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرح- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد ayb marka allah subxaanahu wa waxaan soo haynaa tafsiiru suurati tawba wuxuu alla subxaanahu wa tacaala leeyahay in tusibka xasanatun tasu'hum in tusibka hadday ku asiibto adiga xasanatun xaalad hagaagsan tasu'hum way xumaynaysaa munaafiqiinta iyaga wa in tusibka hadduu ku asiibo musiibatun musiibo hadday kugu dhacdo oy ku asiibto yaquuluu waxay dhahayaan qad xaqiiqo ahe akhadnaa waan qaadanay amranaa digtoonideennii ayaan qaadanay min qablu hadda ka hor wayatawallow way jeesanayaan walxaal hum iyaga oo farixuuna kuwa faraxsan ah bay jeesanayaan qul waxaa tiraa nebiyow lan yusiibanaa na asiibi maayo innaga ilaa maa kii maahe wax kale nama asiibayo kataballaahu alla ou qoray lana annaga uu noo qoray maahay wax kalena asiibi maayaan huwa isagu alle mowlaanaa ka noo gargaarayo noo hiilinayo oo arrinteenna maamulaya waaye wa calallaahi alla korkiis oo keliya un falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniintii alla un ha tala saarteen aayaddii aayaddan ka horreysay waxay ka warramaysay aljaddu bnu qays iyo rag la mid ahaa oo iyagu munaafiqiin ahaa marmarsiyana uga dhigtay inay nebiga jihaadka uga haraan fitno iyo waxaan ka cabsanaynaa haweenka reer benilasfar inaan ku fidnowno ee rasuul allow ii idin oo ifasax inaan joogo waa kii yidhi wa minhum man yaquulu udallii walaa taftinnii ayaan soo marnay iyagiibuu marka alla ka warramayaa nimankaa marka sidaa ku marmarsiyoonayo haddaad guul heshana way dhibaysaa haddii musiibo iyo guuldaro ama dhibaato idinku timaadana ee waxay leeyihiin annaga waaba ogeynba digtoonideennana waa ka qabnay arrintan sidaa unbay dhahayaan dayib in tusibka hadday ku asiibto adiga oy kugu dhacdo xasanatun xaalad wanaagsan xasanada marka alimaamu tabari wuxuu leeyahay meeshaan waxaa laga wadaa waa guul nasri hadduu ilaahay ku siiyo oo aada nimankaa ruum ka guulaysato tasu-hum way xumaynaysaa arrintaa munaafiqiinta way dhibaysaa tasu dhibtee oo way dhibaysaa hum munaafiqiintii bay dhibaysaa waa aljaddu bnu qays iyo dadkii lamidka ahaa oo guusha iyadaa markaa iyo xasanadaa aada gaarteen way dhibaysaa wa in tusibka haddii uu ku asiibo musiibatun musiiba hadday ku asiibtana oo dagaalkii sidii la jeclaa uu noqon waayo guuldaro ama ay timaado dhibaato ay markaa timaadana yaquuluu waxay dhahayaan qad xaqiiqe ahe akhadnaa waan qaadanay annaga amranaa xadiranaa digtoonideenna yacnii amranaa macnaha laga wada waxay tahay digtoonideennii annaga waaba qaadanayba min qablu hadda ka hor min qabli wuquuci haadihi lmusiiba musiibadan intaynan dhicin ka hor ayaan annagu digtoonideennii qaadanay oon iska daynay oonan raacin sidaan baan ogeyn bay dhahayaan wayatawallow way jeesanayaan walxaal hum iyaga oo farixuuna kuwa farax gashan ah oo arrintaa markaa yacnii ku faraxsan iyagoo ah yay markaa jeesanayaanoo sidaa bay yeelayaan qul markaa waxaa aayadda laga qaadanayaa dee jihaadka nabiga sal ll ly slam uu gelayo ee guushiisa iyo guuldarradiisa fil akhiir iyo ciribta dambe guul inuu ku dhammaanayo waa la hubaa oo allah ila yidhi waalcaaqibatu lilmuttaqiin laakiin mar kasto iyo goob walbaba guusha ma raacaysa mu'miniinta oo mararka qaar baa iyagii laga guuleysanayaa taasaa marka imtixaan iyo xikmad ay ku jirtaa oo alimaam ibnulqayim zaadulmacaadka iyo uxud qisadeeda marku sheego ayuu daba raaciyaayo wuxuu yidhaahdaa meel walbaba haddii la ogyahay in muslimku ku guuleysanayo ee qof walbaa muslim muslim buu noqon lahaayo islaamkii waxaa soo geli lahaa dad munaafiqiina iyo dad qaab daran kulli waa isku soo shubi lahaayeen marka imtixaan baa ku jira marna in laga guuleysto marna ay guuleystaan dad kale oo mu'miniina marka laga guuleysto oo mu'miniin la laayana ee mu'miniinta ilaahay darajo weyn buu gaarsiinayaayo suuratu aali cimraan ayaan kusoo marnay wayattakhida minkum shuhadaa ayuu allah subxaanahu watacaala u ka yeelanayaa haddii marka xagatin aynan jiraynin darajaadkaas iyo lama gaareen acmaal aynan ku gaari karin darajaadka ay gaareen ayay ku gaarayaan dhaawacaas iyo dhibkaas haddii marka aynan jirteen ma la heleen taas exikam fara badan baa ku jirto waxaa kaloo xikmada ka mida qofka muuminkaa inuu alla ku kalsoonaado mar walbo leanna haddii uunan ogeyn inuu guuleysanayo iyo in kale isaga hawshii loo diray inuu ka soo baxuu ku dadaalayaa rabbina uu mar walba u baahan yahay ayuu muujinayaa haddii laakiin ay tahay waa la idiin qoray mar walba idinka taasi marka waxaa weeyaan dariiqada ambiyadana maba ka dhiginba alla subxaanahu watacaala walidaalika heraqla markii uu abu sufyaan wareysanayay waxyaabihii uu su-aalay waxaa ka mida dagaalkiina aada la gasheen ka waran markaasuu wuxuu yidhi alxarbu baynanaa sijaal waa dagaalkeennu waa dagaal kale rogmasho ah marna isagaa naga adkaado marna annagaa ka adkaano sidaa unbaan xaqu marka wuxuu yidhi waa sidaas ambiyaduna saas wey laakiin ciribta dambe iyagaa yeelanayo oo ugu dambeynta dambe iyagaa guushu ay raacaysaayo waalcaaqibatu lilmuttaqiin buu alla yidhi ayb marka aayadii hadda waxay sheegtay xasana iyo musiiba labada waa loo joogaa marka qul waxaad tidhaahdaa lan yusiibanaa na asiibi maayo annaga ilaa maa kii mooyaane kataba allaahu alla uu qoray lanaa annaga uu noo qoray fi lawxi lmaxfuudi lawxulmaxfuudka wixii uu noogu qoray maayo wax kale nagu dhici maayaan innaga huwa al isaga ayaa mowlaanaa ka noo hiilinayo noo gargaaraya ah oo arrinteenna maamulayo wacalallaahi alla korkiis oo keliya falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta meeshaa marka alimaam abu jacfar wuxuu yidhi fa inahum in yatawakaluu calayhi hadday iyagu alla tala saartaan mu'miniinta walam yarju nasra min cindi gayrihi guusha iyo gargaarkana cid kale aynan ka raadinin oo alla ka soo haray walam yakhaafuu shay-an gayrahu wax aan isaga ahaynna aynan ka baqin yakfihim umuurahum alla wuu ka kaafinayaa arrimahooda wayansurhum calaa man yucaadiihim waa calaa man baqaahum waana uga gargaarayaa kuwa ka gardaran iyaga ayb wakaadahum calaa man baqaahum wakaadahum dadka iyaga marka yacnii ku xadgudbay oo ka gardaran wakaadahum isla markaana yacnii dhagrayo oo shir qoolayo intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uga hiilinaya ayb intaana marka wacala llahi falyatawakal ilmu'minuun baa faa-iideyneyso qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayeyni qul waxaad tidhaahdaa hal tarabasuuna ma sugaysaan binaa innaga miyaad nala sugaysaan ilaa ixda alxusnayeyni labada wanaagga badan ama labada wanaagsan middood maahe ma wax kale ayaad noola suganaysaan ood noola koranaysaan wa naxnu anaguna natarabbasu waan suganaynaa bikum idinka yaan idinla suganaynaa an yusiibakum allahu alla inuu idinku asiibo bicadaabin cadaab inuu idinku asiibo cadaabka oo min cindihi alla agtiisa ahaaday ka ahaaday ow amase biaydiinaa gacmaheenna uu idinku cadaabo fatarabbasuu sugta oo u korta inaa anagu macakum idinka la jirkiinaa mutarabbisuuna kuwa suganayaan anaguna nahay qul waxaad tidhaahdaa hal tarabbasuuna ma suganaysaan binaa inaga ma nala suganaysaan ilaa ilaa ixda alxusnayeyni labada wanaag wanaagga badan middood maahani labada marka wanaagga badana ma wanaagsan waa imaa fatxun aw shahaadatun waa furasho iyo guul iyo qofkii dhintaa ilaahay agtiisa inuu u dhawaado oo markaas yacni ou shahaado ou markaa helo ayb labadaasoo maaha un waxaad nala suganaysaan idinku ama in nalaga adkaado dad nalaga laayo ayb taasi waa wanaag oo dadkaasi ilaahay darajo u gaarsiinayaa wuxuu ka dhiganayaa shuhadadiisa xaaladda labaadna waxay tahay guul guushuna waaba markaasi niyad dhis iyo xag macnawi iyo xag maadi labadaba marka inaan ka guulaysano labadaas xaalad mid un miyaad mid un yaad nala suganaysaan idinku soo arrintu sidaas ma aha markay saa tahay wa naxnu anaguna natarabasu bikum waxaan idinkula suganaynaa idinka an yusiibakum ullahu alla inuu idinku rido ou idinku asiibo bicadaabin cadaab cadaabka oo min cindihi agtiisa ka ahaaday ow amase biaydinaa gacmaheenna inuu idinku asiibo alle oo uu gacmaheenna idinku musiibeeyo haddaad munaafiqnimada nifaaqi muujisaan ood bannaankii keentaan waa laydin dilayaa ee markaa gacmaheennaad ama ku dhimanaysaan ama cadaab alla idiin yaallo haddaad marka cudurka idinku jira iska qarsataanna ugu dambaynta waad la dhimanaysaan markaad la dhimataanna aakhiro ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar ayaa idiin taallo haddaad bannaanka keentaanna waa laydin xuduuddii allah markaa laydinku oogayaa taa markay idinku timaadana labadaba ama gacmaheenna laydinku ciqaabayaa ama allahba cadaab idiin hayo ayb labadaa macnow xadiidkii nabiga sala allahu alayh waali wasalamna wuxuu ahaa takafala allahu ilaahay wuxuu u kafaalo qaaday liman jaahada fii sabiilihi qofka isaga jidkiisa ku jihaado oo aan ujeedo kale iyo mabda kale iyo wax kale aan rabin oo alle jidkiisa un ku jihaado laa yukhrijuhu iyadoo uunan bixinaynin min beytihi gurigiisa uunan ka bixinaynin ila aljihaadu fii sabiilihi jihaad ilaahay waddadii lagu jihaadaya maahe wa tasdiiqu kelimatihi iyo alla kelmadiisa iyo ballanqaadkiisa rumayn ou rumaynaya maahe wax kale aynan bixinaynin wuxuu alla kafaalo qaaday an yudkhilahu ljannata inuu jannada geliyo ow yurjicahu ilaa maskanihi ama gurigiisa uu u celiyo alladii kharaja minhu ou ka baxay maca maa naala min ajrin ow haniimatin iyadoo weliba ou wato oo ay la jirto wixii uu ku guulaystay uu helay oo ajar iyo haniimo ah aayadday marka xadiidku waa isfasiraya ixda alxusnayeyntii marka imaa inuu soo nabad noqdo iyo imaa markaa yacni in ilaahay subxaanahu watacaala inuu guul kusoo nabad noqdo iyo in ilaahay shahaado uu siiyo labada xusnayeynku kuwaas wanaxnu anaguna natarabasu bikum waxaan idinkula suganaynaa an yusiibakum ullahu alla inuu idinku asiibo bicadaabin cadaab cadaabka oo min cindihi xaggiisa ka ahaaday ow amase biaydinaa gacmaheenna inuu idinku asiibo fatarabasuu sugta inaa anagu macakum idinka la jirkiin mutarabisuuna kuwii suganayaan nahay inagani aan isa sugano nin iyo markaa yatiinkiisa iyo mustaqbalkiisa qul anfiquu طawcan aw karhan lan yutaqabala minkum inakum kuntum qowma faasiqiin aayaddanna marka sababu nusuulkeeda aimada waxay tilmaamaan ninkii aljad bnu qays oo aayaddii hore wa minhum man yalmizuka fi sadaqaati ay ku timid ninkaas ayaa wuxuu yidhi aniga rasuul alloh waa kaa harayaa oo cudurdaarkaa baana kaaga harayaa aan kuu sheegay wixii markaa lacag ahna waa ku siinayaa iyo dagaalka lagu galo lacag baan bixinayaa buu yidhi laakiin ii ogolow inaan iska baaqdo oon iska joogo tiibaa marka waxaa laleeyahay haddii lacagta aad bixinaysaan qasab la idinkaga qaado iyo haddii la idinkaga qaado rabitaan idinku aada rabtaan si kastoy ahaataba idinku waxba la idinka aqbali maayo maadaama shaki iyo nifaaq iyo kufri idinku jiro kaafirna ilaahay camalkama aqbalo oo aakhiro ma anfacayo camalkiisa qul waxaa tidhaahdaa anfiquu bixiya nafaqaatikum idinka nafaqaadkiini bixiya dawcan daa'iciina xaal aad tihiin idinka oo adeecsan oo aada rabtaan ow amase karhan kaarihiina xaal aad tihiin idinkoo nacayo lan yutaqabala la aqbali maayo minkum idinka xaggiina laydinka aqbali maayo inakum liannakum idinku kuntum waxaad ahaateen qowman qolo faasiqiina daacadii rabbi ka baxay yaad ahaateen oo qowm gaala a baad ahaateen wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum wamaa manacahum uma diidin an tuqbala in la aqbalo minhum iyaga xaggooda nafaqaatuhum sadaqaadkooda iyo nafaqadooda in la aqbalo uma diidin ilaa anahum inay yihiin unbaa u diiday kafaruu billaahi alla inay ku kufriyeen wa birasuulihina ay ku kufriyeen walaa ya-tuuna ma imaanayaan asalaata salaada ilaa walxaal hum iyaga oo kusaalaa caajis oo wahsanaya maahani walaa yunfiquuna ma bixinayaan ilaa walxaal hum iyaga oo kaarihuuna nacayo unbay bixinayaan ayb labadaa aayadood marka midda hore ninkaa aljad bnu qays iyo qowmkiisii wa oo munaafiqiinta ahaa dhowr tafsiirna aayadda marka way ku jirtaa ayb qul waxaad tidhaahdaa anfiquu bixiya nafaqaatikum waxaad bixinaysaan dawcan daa'iciina idinkoo markaa rabo oo aan la qasbaynin oo daa'iciin ah ow amase karahan kaarihiina xaal aad tihiin idinka oo nacayo bixiya ayb amarkaani marka waa amrun bimacna shardi waljazaa amarku siiqooyin badan buu siyaabo amarkaas wuu soo arooraa isagoo macaani oo siiqatu siiqatulamriga ayaa timaado macaani iyadoo laga wado aan amar markaas ahayn marka hadda anfiquudan dalab maaha iyaga laga raba inay wax bixiyaan ma laga raba leanna maba laga aqbalaya maxaa laga weydiinayaa marka marka amarka meeshan ku jiraa macnihiisu wuxuu yahay macna shardi ayuu leeyahay macnuhuna marka wuxuu yahay qul anfiquu dawcan yacni in anfaqtum haddaad idinku wax bixisaan dawcan ow karhan aada ku bixisaan idinkoo rabo ama idinkoo kahanayoo la idinqasbayo aada wax bixisaanba lan yutaqabala minkum falan yutaqabala minkum laydinka aqbali maayo ayb marka jawaabtii falan fa lama gelinin hadda sababkuna dabcan shardigiiba hadda meesha ma yaallo laakiin amarkaabaa shardi laga fahmaa ayb macnuhuna marka wuxuu yahay qul waxaad tiraahdaa anfiquu ay in anfaqtum haddii aada bixisaan idinku nafaqaatikum nafaqaadkiina dawcan idinkoo rabo ow karahan ama idinka oo nacayo oo dhibsanayo diidaysaan lan yutaqabala minkum falan yutaqabala la aqbali maayo minkum idinka xaggiina la idinka aqbali maayo inakum liannakum jumladan dambena waa tacliiliyo wa inakum liannakum sababta aan laydinkaga aqbalaynin waxay tahay inakum liannakum idinku kuntum waxaad ahaateen qowman qolo faasiqiina daacadii rabbi ka baxay oo gaalnimada aada marka uurka ku haysataan ayaa waxay keentay arrintaa aayaddan marka waxaa laga qaadanayaa gaal inaan camal laga aqbalaynin camal oo alle ugu dhawaado laga aqbali maayo aqbalitaankaasna de aakhiro waxba ku yeelan maayo ama adduunyada inta uu joogo ee in wax lagu siiyo waa laga yaabaa cunto lagu siiyo oo adduunyo lagu siiyo wax un la la siiyo waa marka uu camal sameynayo camalkaasina daahirka uu wanaagsan yahay isaguna uu isleeyahay marka camalkan ilaahay ugu dhawow uu isleeyahay wax laga aqbalaya aakhiro ma jiraan laakiin adduunyada in wax lagu siiyaa laga yaaba waa marka uu camal la yimaado daahirkiisu fiican ee dibindaabiye iyo wax kalena oo iska wadin ayb leanna aayaddan allah wuxuu yidhi lan yutaqabala minkum xadiidkii muslimna wuxuu ahaa ibnu judcaan ninkii la dhihi jiray caaisha radia allahu canha markay tiri nin martida sooro oo masaakiinta wax siiyo oo waxaaye waxaa sameeyo ahaaye ma anfacayaa camalkaas haddana waa dhintaye markaasuu nabiga sala allahu alayh wali wasalam wuxuu yihi inahu lam yaqul yowman qatu rabi kfir lii khati'atii yowma ddiin weligiis maalinna ma dhihin ilaahu aakhiro dembigayga dhaaf bimacnaa aakhiro iyo bachi ma rumaysnayn waayo ninkan mar hadduu dhintay isagoon aakhiro rumaysnayn wixiisii adduunyadou ku helay xaggana waxba uma jiraan macnuhu sidaas weyn amaa xadiidka xakiim ibni xizaam ee nabiga sala allahu alayh wali wasalam uu yidhi waxaad ku islaamtay calaa maa aslafta min alkhayr wixii aada hormarsatay oo khayra waad la islaamtay maxaa laga wadaa iyada macnaheeda laba macnaba waa iska ixtimaali kartaa ee waagaagii hore haddaad nin akhyaaroo iska fiican aada ayada wax bixin jirtay markaad soo islaamtay haddood muslim tahay ilaahay wax waa kugu siinaa waxaagaas hore oo fadliga ilaahay sida dunuubtoodaba alla uu u dhaafayo ay geysteen gaalnimada markay islaamaan kadib loogu dhaafayo ee wixii ay la baxeen iyagoo ay la tahay dadaalana markay islaamaan ilaahay wax waa ka siinaya fadligaa la ciriiri maaha sidaa waa la yidhi leanna dembigaba waa laga dhaafay oo allah wuxuu yidhi suuratu lanfaal waxaan kusoo marnay qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salafaan soo marnay acmaashiina baciid ma ahan bay dhaheen ahlu cilmiga qaar ka midana ayna u badan yihiin waxa ay tahay dabaa-icdii waxyaabihii fiicnaa ood ka dabeecad dhigatay adigoo gaala maanta ood muslim tahay way ku anfacayaano adiga hadda nin khayrkii hadda baranaayo ma tihid waay ayb haddaad awal saqi ahayd adoon muslim ahayn haddood soo islaamtayd aakhiraba rajaynaysid ee waaba baratay adiga waxbixinta aad baa usii dadaalaysa ayuu ka wadaa nabiga sala allahu alayh waali wasalam ee macnuhu maahan adoo gaala camalkaagii waa la aqbalayaa saas maaha wamaa manacahum kama reebin ayb an tuqbala minhum in la aqbalo nafaqaatuhum sadaqaadkii ay bixinayeen ilaa anahum inay yihiin maahane iyagu kafaruu billaahi alla inay ku kufriyeen wa birasuulihina ay ku kufriyeen meeshaa laba an ayaa taallo wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum anta hore waa fii maxalli nasbin mafcuulu bihi waay ayb ilaa anahum jumladaa dambana waxay noqonaysaa fii maxalli rafcin waana faacilka manacada macnuhuna marka masaadirtaa marka la dhalaaliyo waxay noqonayaan wamaa manacahum qabuula nafaqaatihim ilaa kufruhum billaahi wamaa manacahum qabuula nafaqaatihim ilaa kufruhum billaahi nafaqaadkoodii in la aqbalo waxaa diiday oo hor istaagay gaalnimadooda kufruhum marka xaggee laga keenay annadaas iyo waxaan ka dambeeyo yaa masder lagu dhalaalinayaa anta hore iyadana iyo ficilka ka dambeeya qabuul ayaa laga dhalaalinayaa tanna kufri yaa ka imaanaya marka macnuhu sidaas u noqonaya wamaa manacahum kama reebin an tuqbala in la aqbalo minhum iyaga xaggooda laga aqbalo nafaqaatuhum nafaqaadkooda iyo sadaqaadkoodii ilaa anahum iyagu kafaruu billaahi inay alla ku kufriyeen unbaa u diiday taasaa ka celisay in acmaashoodii la aqbalo wabirasuulihi ay ku kufriyeen walaa ya-tuuna ma imaanayaan asalaata salaada ilaa walxaal hum iyaga oo kusaalaa wahsanaya oo luudaya maahan unbay salaadii ku imaanayaan oo markay jamaacada la joogaanna waa tukanayaan markay ka maqan yihiinna oy keligood yihiinna salaadii ihtimaam siin maayaan walaa yunfiquuna ma bixinayaan oo sadaqo ma bixinayaan ilaa walxaal hum kaarihuuna iyagoo nacaya unbay bixinayaan flaa تcjibka amwaalhm wla أwlaadhm inama yuriid اllah liyucadibahm bha fi اlxayaaةi اdunya watزhaqa anfusuhm wahm kaafiruun arrintu marka hadday sidaa taha alla wuxuu leeyay falaa tucjibka yaynan ku yaab gelinin yaynan ku farxad gelinin amwaaluhum maalyaalkooda iyo walaa wlaaduhum iyo ilmahooda yaanay ku farxad gelinin inamaa yuriid اllahu alla wuxuu rabaa ou doonayaa liyucadibahum inuu cadaabo si uu u cadaabo bihaa bilamwaali walwlaadi maalyaalka iyo ilmahooda inuu ku inuu ku cadaabo ayuu alla rabaa fi lxayaati noloshii addunyaa dhoweyd dhexdeeda watazhaqa ay baxdo anfusuhum nafahooda walxaal hum iyaga oo kaafiruuna gaalo ah ayb falaa tucjibka aayaddan laba tafsiiraa ku jirta ibnu cabaas isaga wuxuu leeyahay taqdiim iyo taakhiira aayadda ku jiro taqdiimka iyo taakhiirkuna wuxuu noqonayaa falaa tucjibka yownan ku cajab gelinin oo hala yaabin waayo yownan ku yaab gelinin amwaaluhum maalyaalkooda iyo walaa awlaaduhum ilmahooda fil xayaati dunyaa noloshan dhexdeeda ay ku haystaan maalka iyo ilmaha ay nolosha adduunyada dhexdeeda ku haystaan hala yaabin yaynanna ku cajab gelinin kuna farxad gelinin inamaa yuriid ullahu alla wuxuu doonayaa liyucadibahum bihaa inuu ku cadaabo ilmaha iyo maalka fil aakhirati ayaa loo qadaraya aakhirada maalkan iyo ilmaha aakhiro cadaab bay ku noqonayaan oo alla wuu ku cadaabayaa qiyaamaha sidaa marka haddaan ku wadno macno taqdiim wa taakhiira ku jiro falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum fi lxayaati dunyaa baa lasoo hormarina inamaa yuriid ullahu liyucadibahum bihaa fi laakhirati baa lasoo qadaraa cadaabkiina waa aakhiro ilmuhu iyo maalkuna adduunyada yaalaan waxaana keenaya tafsiirka taqdiimka taqdiimka iyo taakhiirka ee qofka maal badan haysto caruur badan haysto maba cadaabnaba adduunyada dhexdeeda cadaab maba qababa ninkaasna waa nin maal haysto siduu doona yeeli karo wuxuu doonana isku furan karo siduu doonana u raaxaysan karo waay ee marka see cadaab ay ku noqonayaan maalkii iyo ilmihii waay marka nolosha adduunyada dhexdeeda see cadaab u noqonayaan ishkaalkaas baa jiro ishkaalkaas darteed ayaana marka ibnu cabaas taqdiimka iyo taakhiirka uu aayaddii marka uga dhigay laakiin xasanulbasri iyo cabdiraxmaan ibnu zayd labadooda iyaga waxay leeyihin aayadda wax taqdiim iyo taakhiir kuma jira sideedayna ku socon kartaa oo marka say noqonee marka falaa tucjibka yownan ku yaabgelinin amwaaluhum maalyaalkooda iyo owlaaduhum ilmahooda inamaa yuriidu llahu alla wuxuu rabaa uu doonayaa liyucadibahum inuu cadaabo iyaga bihaa maalkii iyo ilmihii ilmahoodii inuu ku cadaabo ayuu alla rabaa fi lxayaati noloshii addunyaa dhoweyd see loogu cadaabayaa marka ayb xasanulbasri wuxuu leeyahay yucadibuhum biha fi dunya biakdi zakaati minha waa munaafiq ninkan islaamnimou sheeganaya axkaamtii islaamkaa ku soconayso diin ounan aaminsanayn baa lacag looga qaada maalkaaga inta la xisaabiya maalkiisaa keen la leeyahay sakadii bixi mana rumaysna aakhirana uma jirto oo waa nin shaki iyo nifaaq ku jiro u bixin maayo zakadii inuu alle ugu dhawaado sow cadaab maaha marka taas maalkiisiioo la qaadayo wax uunan aaminsanayna lagu qaada lagu qaadanayo xasanulbasri saas ku fasiray ayb iyo wanafaqati fii sabiili llahi ayb macna saas waqiila waxaa la yidhi yucadibuhum alla waa cadaabayaa maalkii buu ku cadaabayaa bitacabi fii jamcihi ururintiisa waa ku daalayaa walwajali fii xifdihi ilaalintiisana waa cabsi ayaa uga jirto maalkii wuxuu ku shaqaynayaa tacab iyo daal iyo dhib koow ta labaad haddana ilaalintii waxay ka qaadanaysaa tacab iyo cabsi waalkurhi fii infaaqihi bixintiisana waa dhibsanayaayo waa nacayaa waalxasrati calaa takhliifihi cinda man laa yaxmaduhu markuu dhimanayana wuxuu ka qoomamoonayaa o ka shallaynayaa in uu maalkaasi uu uga tago qofuu nacayo mararka qaar baa qofka waxaa dhici karta maal intuu tacbo tacbo tacbo cidda ka dhexlaysa ou nacayaa jirto nacam ayb iyadoo lafteeda marka waa maalkii uu ku cadaaban yahay ayb intaasoo dhan marka macaanidaasoo dhan marka waa inamaa yuriidu llahu liyucadibahum biha maalkii baa lagu cadaabaya ee haddaad u fiirsato adduunka maantana sidaa waad dareemaysaa oo maalka waxaa lagu keenayaa dhib iyo imtixaan iyo in dhibaato badan loo maro koow ta labaad ilaalintiisuna maal kalaa lagu bixinayaa maal baa lagu bixinayaa dad baa la tuhmayaa mararka qaarna naf baaba la goynayaa si maalka loo ilaaliyo qofkii marka wajal iyo khawf iyo cabsi ayaa ku jirta maalkan mak ma kaa tegi doonaa ma lagaa dhici doonaa mise iyada lafteeda walwalkaas waa cadaab nooc cadaabkii ka mid a weeyaan ayb ee sadaqadii iyo bixinteediina bukliga qofku waxaa weeyaan waa waa cudur qalbiga galow inuu bixiyo ama ay wax ka baxaanna waa ka naxayaa intaas oo dhan waa cadaab marka laysu geeyo tafsiirka marka xasanulbasri aayadda wax taqdiim iyo taakhiir kuma jiro adduunyadaana maal iyo ilmo loo ilmahooda lagu cadaabayaa sida loogu cadaabayana waa sidaas ayb macnahaasaana ibnu jariir uu doortay oo taqdiimka iyo taakhiirkuma dooranin ibnu jariir marka watashaq ay baxdo anfusuhum nafahooda walxaal hum iyaga oo kaafiruuna gaala ah wayaxlifuuna biاllaahi inahum la minkum wamaa hum minkum walaakinahum qowmun yafraquun wayaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan inahum iyagu la minkum idinka inay idinka mid yihiin ay fi ddiini waalmillati diinta inay idinkaga mid yihiin bay ku dhaaranayaan wamaa hum mana ahan iyagu minkum kuwa idinka idinka mida ma aha oo diinkii iyo isku diin ma tihin oo diinka idinkaga mid aha walaakinahum laakiinse iyagu qowmun qolo weeyaan yafraquuna baqayaan yay ka cabsanayaan markaa idinkay idinka cabsanayaan waa kufrigooda iyo nifaaqoodu bannaanka ma keensan karaan low yajiduuna hadday heli lahaayeen malja-an dhufays hadday heli lahaayeen la galo ow amase makaaraatin godad buuraha dhexdooda ah hadday helayaan ow amase mudakhalan meel la galo hadday heli lahaayeen lawallow way way jeedsan lahaayeen ilayhi meesha xaggeeday u jeesa lahaayeen walxaal hum iyaga oo yajmaxuuna degdegayo didayo iyagoo yaacayo didayo ayay xaggaa u jeesan lahaayeen wayaxlifuuna way dhaaranayaan bilaahi allay ku dhaaranayaan inahum iyagu kuwan munaafiqiinta la minkum inay idinka idinka mid yihiin wamaa hum mana ahan iyagu minkum kuwa idinka idinka mid ah walaakinahum iyaguse qowmun qolo weeyaan yafraquuna cabsanayaan ayb ee yakhaafuunakum yafraquunakum idinkay idinka cabsanayaan siday idinkaga cabsanayaanna waxay tahay waxaan ay aaminsan yihiin inay muujiyaan oy bannaankii keensadaan waa idinkala baqayaan ayb low yajiduuna hadday heli lahaayeen malja-an meel la magan galo dhufays ow amase maqaaraatin maqaaraat waa jamcu maqaaratin maqaara jamceeda weeyaan oo jamcu muanaf saalim ahaan loo jamciyey ayb waaxidatuhaa maqaaratun min qaara arajulu fi shayi qofku markuu shayga aada hoos ugu galo oo u dhumbado oo uu shaygii ku dhumbado ayaa la yidhaha qaara arajulu fi shayi yaquuru fiihi idaa dakala hadduu aada hoos ugu sii galo ayb wa hiya algiiraanu marka maqaaraadku waa algiiraan giiraanna waa jamcu qaar waa godki weliba godka marku buurta iyo ku yaallo yaa loo isticmaalaa macnaha oo qaar haddii la yidhaahdo luqada carabiga waa godka buurta ku yaalla w haddii marka godad buuro ku dhex yaallo ay heli lahaayeen way geli lahaayeen low yajiduuna hadday heli lahaayeen malja-an meelay meel la magan galo oo dhufays ah ow amase maqaaraatin godad buuraha hoostooda ay heli lahaayeen ow amase mudakhalan meel la galo mowdica dukhuulin fiihi meel la dhex gala hadday heli lahaayeen lawallow way jeesa lahaayeen ilayhi meesha xaggeeday u jeesan lahaayeen walxaal hum iyaga oo yajmaxuuna yaacayo oo didaayo oo weliba orodka boobsiinayo waminhum man ylmizuka fi الsadaqaati fain ucطuu minha raduu wain lam yucطw minha idaa hum yaskhaطuun wa minhum iyagow ka mid ahaaday man ayaa iyaga ka mid ahaaday munaafiqiintii yelmizuka adiga ku ceebeynayo fi sadaqaati sadaqada kugu ceebeynayo shanigeeda fain ucduu haddii la siiyo minhaa sadaqada xaggeeda laga siiyo raduu way raalli noqonayaan wain lam yucطow haddaan la siinin minha min asadaqaati sadaqaadkii xaggeeda aan laga siinin idaahum waabi iyaga oo yaskhaduuna caroonayo ayb walow haddii annahum iyagu raduu ay raalli noqon lahaayeen maa kii ay ku raalli noqon lahaayeen aataahum ullahu alla uu siiyey wa rasuuluhu rasuulkiisa uu siiyey wa qaaluu ay dhihi lahaayeen xasbunaa annaga ka nagu filan allaahu allah weeyaan sidaa ay dhihi lahaayeen sayutiinaa sayu'tiina allaahu alla wuuna siin doonaa min fadlihi fadligiisa ayuu wax naga siin doonaa min fadli khasaa-inihi kaydadkiisa fadliga ku jirow naga siin doonaa wa rasuuluhu rasuulkiisana waa na siin doonaayo isaguna wuxuu naga siin doonaa sadaqada iyo maalka loo dhiibay ou mas-uulka ka yahay inaa anagu raaqi inaa anagu ilallaahi alle intii ka ah oo keliya yaan raaqibuuna kuwa jerinaya aan nahay oo damcayo alla maha cid kale xaggiisa damac noogama jiro sidaa hadday dhihi lahaayeen lakaana xasanan saasaa fiicnaan lahayd intay noqon lahaayeen ayaga dhan dad hunguri uun u taagan bis haddii la siiyana yacni ku raacayo haddii haddii aan la siininna qaylinayo wa minhum iyaga ayuu wa minhum iyagii munaafiqiintii man ayaa ka mid ah yelmizuka ku ceebeynaya adiga lamaza fulaanun yalmizuhu wa yalmuzuhu yafculu iyo yafcalu yafcilu labadaba waa lagu keenaa lamaza yalmizu wa yalmuzu idaa caaba huwa haddii uu ceebeeyo ou duro w kuwa marka munaafiqiintii waxaa ka mida nebi allow adiga ku durayaa ka mida fi sadaqaati fii shani sadaqaati kugu durayo saxaaynka waxaa ku sugan min xadiidi abi saciidin alkhudriy wuxuu yidhi abu saciid baynamaa naxnu cinda rasuulillahi sal l l slam annagoo nebiga agtiisa joogno wahuwa yaqsimu qasman isagoo wax qaybinayo fiina dhexdeenna ataahu waxaa u yimid dulkhuwaysira nin la yidhaha dulkhuwaysirat atamiimi ayaa u yimid wa huwa rajulu min bani tamiim faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow icdil cadaalad samee saan aada wax u qaybinayso cadaalad ku sameey faqaala cumaru radia allahu canhu cumar wuxuu yihi yaa rasuula allah rasuul allow iidan lii fiihi ii fasax faadriba cunuqahu faadrib cunuqahu qoortiisa aan jaro oon gooyo mar haddii adiga uu ku caayey ee adiga uu ku duray ii ogolow aan dila rasuul allow isagoo nebigu ka fasax qaadanayaa marka faqaala lahu wuxuu ku yidhi dachu iska daa fa ina lahu asxaaban dad ayuu leeyahay ninkaani oo ku nooca waayo isaga dad isaga ku nooca buu yeelan doonaa fakarkiisaoo kala qabo yaxqiru axadukum salaatahu maca salaatihim midkiin uu xaqirayo salaadiisa marka salaadooda loo eego wa siyaamahu maca siyaamihim soonkiisa uu xaqirayo marka soonkooda loo eego yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay aqrinayaan laa yujaawisu taraaqiyahum kalxamahooda ma dhaafayo oo qalbigii u degi maayo qur-aankii yamruquuna min addiini diinkay ka siibmayaan kamaa yamruqu sahmu min alramiyati sida leebku uu uga dhex baxo ugaarta lagu tuuray sida uu uga uga dhex baxo ayay uga dhex baxayaan markaa diinka ayb ee iska daa buu yidhi marka nabiga sala allahu alayh wali wasalam cumar cumar uu ku yidhi aayatuhum calaamadooda rajulun aswadu calaamadooda nimankaa aan tilmaamayana nebigu wuxuu yidhi waa nin madow ixdaa cadudayhi labadiisa cudud mid ka mid ah mithlu hadyi lmar'ati haweeney naaskeeda oo kale weeyaano yacni gacantiisii way go-an tahay hilib ayaana ka lulanaya markaan ayb ow mithla albadcati tadardaru way lulanaysaa tadarib yakhrujuuna waxay soo baxayaan calaa xiini furqatin min annaas waqti ay dadku kala tegan yihiin oo furqo iyo khilaaf waqti uu jiray soo baxayaan ayb riwaayaadka qaarna nebigu wuxuu tilmaamay yaqtuluuna ahla alislaam wayadacuuna ahla alawthaan dadka muslimiintay dilayaan gaaladana waa ka tegayaan ayb faqaala abu saciid abuu saciid marka wuxuu yidhi faashhadu waxaan qirayaa anii samictu hada alxadiida min rasuuli llahi sal l slam inaan xadiidkan aniga nebiga ka maqlay wa ashhadu waxaan qirayaa ana caliya bna abi aalibin radia allahu canhu qaatalahum calina inuu kala dagaalan yahay nimankaana waa qirayaa wa ana macahu anoo la jiro cali fa amara bidalika arajul ninkaa nebiga tilmaamay buu amray faltumisa waa la raadiyey fa wujida waa la helay fa utiya bihi waa loola yimido waa loo keenay xataa nadartu ilayhi ilaa aan ninkaa aniga arkay calaa nacti rasuuli llahi sal l slam aladii nacatahu tilmaantii uu nebiga ku tilmaamay baan ku aragnay oo gacantii inuu ka go-an yahay ay markaa lulanayso oo dhaqdhaqaaqayso yani itiraab ay samaynayso sidaa nebiga u tilmaamaan ku aragnay bacdi riwaayaat marka kale waxay leeyihiin ninkaasi nin masaajidka isaga noolu ahaa oo aan dadku aada u aqoonin oo cali weliba gurigiisa cuntada iyo kasii jiray oo waa ku waxbuu ku sadaqaysan jiray oo cali radia allahu canhu ixsaan buu ku lahaa markaasuu isaga kusoo jeestay cali cali buu kusoo jeestay ninkii weeyaan marka ninka markii dambena marka qofkaasi noqday oo nebiga sala allahu alayh waali wasalam uu tilmaamay ayb cali dadkii kusoo jeestay gaalaysiiyey oo diinta ku qabsaday buu ka mid ahaa ayb xadiidkan marka wuxuu ukeenay dadkaa nebiga ku ceebeynaya sadaqada iyou xadiidkaa marka sababtaa u keenay alimaamu lbaqawi fii tafsiirihi culimmada dhanna tafsiirka aayaddan way ku sheegaan waxaa wax yar marka in la baraarujiyo u baahan ansaarta radia allahu canhum iyaga laftooda markii nebigu uu sadaqada markii nebigu aada wax ugu badiyey aqracu bnu xaabis iyo cuyaynatu bnu badrin iyo dadkaa markuu waxa badan siinayay xoogaa ansaarta way ka xumaadeen arrintaa waatii nebiga ay u yimaadeen markii dambe nebigu qanciyey salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh middaas iyo middan say kala noqonayaan ansaar nebigu maynan durin iyaga cadaaladda nebigana waxba kama sheegin mana caynin rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi maalkaas laakiin inay iyagu yacnii dad mudan inay yihiin oo iyagii nebiga la soo halgameen in la siiyana ay rabeen unbay muujiyeen bis laakiin nebiga cadaaladiisa iyo si xunaad wax u qaybisay iyo maynan durin ayb marka rasuulka dhib ma gelinin iyaga kuwan laakiin nebiga cadaaladiisay asaalatan ay durayeen walidaalika markii dambena nebigu uu ka qanciyeyna waa ka qanceen ayb oo iyagu markaa waxay u qaateen nebigu waxa uu wax uba dadka uu wax badan siinayo in ay keenayso dhowaansho iyo maxabo nebiguna taa inaynan ahayn xaalku ayuu u muujiyey balse waxbixintu dadkan iimaankooda inuu kusoo dumaayo ee dadku say u kala fadli badan yihiin in xoolaha loogu badinayo ma inaynan ahayn ayuu u muujiyey nabiga sala allahu alayh ali wasalam wamin wa minhum iyagii man ayaa ka mida munaafiqiinta yelmizuka ku durayo adiga ku ceebeynayo fi sadaqaati sadaqaadka sha'nigooda kugu ceebeynayo fa in ucduu minhaa haddii laga siiyo sadaqadii xaggeeda raduu way raalli noqonayaan wain lam yucdow haddaan la siinin minhaa sadaqaadka xaggeeda laga siinin idaa hum waaba iyagoo yaskhaduuna caroonayo marka diin maaha waxa ay iyagu dadka ku haystaan saxaabada iyo nebiga diin kuma haystaane xoole xoolo waayo waxa ay marka ka rabaan ayb alimaam alimaamu abari sidaas laysa dacnuhum fi ddiini lakin dacnigoodu marka waxaa weeyaan lianfusihim algadaba algadabu lianfusihim ayb wax marka ay nafsadoodii unbaa marka hungurigoodaas unbaa la weyn bes wax diinana ma haystaan walow haddii anahum iyagu raduu ay raalli ku noqon lahaayeen maa wixii aataahum allahu alla uu siiyey wa rasuuluhu rasuulkiisa uu siiyey wa qaaluu ay dhehi lahaayeen xasbunaa annaga ka nagu filan allahu alla weeyaan sayu'tiina allahu wauna siin doonaa alla min fadlihi fadligiisa xaggiisau naga siin doonaa wa rasuuluhu rasuulkiisana waana siin doonaa isagana siinta alle khasaa-intiisa waa siinta rasuulkana waa wixii nebiga loo dhiibay oo nabiga sal ll ly slam waa ki yihi inamaa ana inamaa ana alqaasimu wallahu lmucti ka xaqiiqatan wax bixinaya waa alle anigu qaybiyaan ahay uu yihi nabiga sal ll ly slam marka siinta nebigu waa qaybinta uu qaybinayo waa insaan loo fahmo inaa anagu ilallaahi alla intii kaa oo keliya unbaan raaqibuuna aan damcaynaayo in jarinaynaa inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha inamaa wax kale maahane asadaqaatu sadaqaadkii zakadii waay lilfuqaraa'i ba ay u sugnaatay oo iska leh waalmasaakiini masaakiintiibaa iska leh waalcaamiliina kuwa shaqaynayo calayha sadaqaadka ka shaqaynayo korkooda iska leh waalmu'allafati kuwa lasoo dumayo quluubuhum quluubtooda la dumayaa iska leh wa fi riqaabi luqumaha iyo addoomaha dhexdooda yay ahaatay waalghaarimiina kuwa daynoobay ayaa yacni iska leh sadaqaadkii wa fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ayaa sadaqaadku ay ahaadeen oo lagu bixinayaa wabni sabiili musaafirka ayaa iskaleh ay u sugnaatay sadaqaadku fariidatan min allaahi farad allaahu alla waa farad yeele fariidatan fariida jaangoyn ayuu alla sub iyo taqdiir buu alla ku qadaray fariidada oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaatay wallaahu alla caliimun weeyaan mid axwaasha addoommadiisa ku cilmi badan xakiimun oo xikmad badan aayaddanna masaarifu zakaat mar haddii waminhum man yelmizuka fi dad nebiga duraya iyo la tilmaamay allah wuxuu leeyahay dadka zakada iyo sadaqaadka la siinayo isagaaba tilmaamay nebiguna intaama dhaafayo addoon ma'muuroo la amray in sideed sinfi waayo marka sideed nooc inamaa wax kale ma ahane asadaqaatu zakaadku sadaqadu lilfuqaraa zakadana weeyaan marka sadaqaadka hadda waxaa loo jeedo lilfuqaraa'i bay u sugnaatay fuqarada iyo walmasaakiini masaakiinta faqiir iyo miskiin marka maxaa farqiga u dhexeeyo ee faqiirku waa ninaan waxba haysaninba maanta haddii masaariiftiisa daruuriga ay tahay toban dollar hal dollarna ma hayo ama yacnii wax markaa baahidiisa aasaasiga dabooli karta kara ma haysto miskiinkuna waxaa weeyaan waa ka xaalad roon yahay faqiirka ee wixiisii markaa waxa maanta ku filan qaybna waa ka haystaa qeybna ma heli karo ayb inay saa tahayna waxaa ku tusaya miskiinku faqiirku ka roon yahay qofka isagoo shaqaysanaya miskiin waa waa ahaan kara oo ilaahay subxaanahu watacaala fii suurati اlkahfi wuxuu yidhi ama asafiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri iyagoo marka masaakiinna waa lagu sheegay dad shaqaystana waa lagu tilmaamay marka nin maanta shaqo tagaa miskiin waa ahaa karaa haddaynan ku filnayn waxa uu shaqadaa kasoo helayo ayb miskiinku xaalkiisu saas wa faqiirku laakiin waa kasii liitaa kaas waxba mabahaya ayb faqiir iyo miskiin marka waxaa kasoo horjeedo hani hani lama siinayo zako hani marka yaa la yidhaha sharcigu iyou yaqaanaa hani de waxaa la yidhaahdaa qofka laba shayba hodan ku ah xoolo ou haystana hodan uu ku yahay xirfad iyo shaqo ou yaqaano maanta hadduu suuqa la tago uu wax kusoo helayana wou haystaa labadaa mid un ta saddexaad ee soo raaci kartaa waxay tahay in ilaahay biilkiisii meel u saaray maalan qofkii haddii uu yahay ilmo yar ama xaas la qabo ama waalid wax dhalayo waayeela oo markaa ilmihiisu haystaan ee iyagu kuwaasi dadka ilaahay nafaqada u saaray bay hani ku noqonayaan haniyun binafaqaa la yihaha kaas midna haniyun bilkasbi waayo maanta hadduu suuqa tago waa soo shaqayn karaa ninkaasi marka inuu tuugsadana maaha zake in la siiyana maaha hadduu maanta xirfadiisa suuqa la tago uu wax soo heli karo sharcigu hani buu kaas u yaqaanaa ma la siinayo zako ayb ama hadda ma shaqeeyo kasabna male laakiin lacagaa u taal meel ee ninkaa isaguna waa hani ayb inamaa wax kale maanaa sadaqaatu sadaqaadka lilfuqaraa'i bay usugnaatay iyo walmasaakiini masaakiinta iska leh waalcaamiliina kuwa ka shaqaynaya calayha cala sadaqaati sadaqaadka waa kuwa ururinaayo zakada soo aruurinaayo kuwan marka shaqaday wax ku qaadanayaan shaqadooda xataa hadday wax haystaan zakada waxbay ku leeyihiin kuwan leanna camalkooda mushaarkiisa waayo waxaa zakada laga siinayo imaamkaa udiraayo inuu zakadii soo ururiyo saaci baa la yidhaahdaa zakadii buu keenayaa markuu soo ururiyo inta isagoo kale uu ujro ku qaadan karo ama lagu shaqaalaysiin karo ayaa zakada laga siinayaa loo gacantoobinaya taa marka waxaa weeyaan waalcaamiliina calayha ayb hani hadduu doono ha ahaada kaas waa wuxuu ku qaadanaa licamaalatihi waalmu'allafati kuwa la dumayo quluubuhum quluubtooda kuwa lasoo dumayana waa sidoo kale iyagana marka kuwan quluubtooda la dumayo badanaa waxaa weeyaan laba sinfi sinfi waxaa weeyaan dad iyaga odayaal ah soo islaamay qabaa-ilkoodana macno weyn ka dhex leh iyaga marka zakadii baa wax laga siinayaa si qabaa-ilkooda loosoo dumo ay ku islaamaan qabiiladu waa gaalo odayaalkoodii baa matalan soo islaamay haddii iyaga la karaameeyana qabiiladii baaba inay soo islaamta laga yaabaa muwalafatu lquluub waayo kuwaas marka waxaa kaloo muwalafatu lquluub noqon karo dad meel daraf a degan imaamka iyo dadka muslimiintana ciidanku uunan gaari karin meeshaas iyaguna qolo gaalo a deris la ah haddii iyaga marka dadkaa zakadii inta la siiyo qalbigooda la kabo lagu xoojiyo la yidhaahdo nimankaas naga ilaaliya iyaynan meeshaa kasoo bixin dad dhufays joogo ayaa tihiin binaan calaa dalikana waa lagu sii karaa ee qofka isagoo gaal ah zake ma la siin karaa liajli inuu soo islaamo maya zakada gaal waxba kuma laha ayb isagoo gaal mualafatu lquluubku gaal inta wax la siiyo soo islaam la dhahaya maaha isaga waa qof uun labadaas xaalo ayuu ku dhex jiraa hal xaalo ayaa dhici karto alimaamu lbaqawi uu sheegay gaalka isagoo gaala lagu siin karo xaaladaasna waxay tahay marka muslimiintu ay dhinac iyo furun kusii jeedaan kuwanina marka yacni meel kale ay joogaan oo laga baqaayo laba furunna aan laga dagaalami karin kuwaasi marka in layska aamusiyo la yidhaha war waxaan qaata ee naga jooga intii ayaan heshiis aan ahaana haddii marka waxaa la siiyo way bannaan tahay zakadana waa laga siin karaa maalka noocaasa waana midda nebigu uu damcay ghaswat laxzaab inuu sameeyo qadafaan iyo fazaara inuu ku kala diro oo uu dagaalka uga bixiyo hamintaa nebigu uu ku hamiyeyna inaynan dembi ahayn bay tusaysaa bannaan tahayna in la siiyo baqawi marka taabuu sheegay ayb wa fi riqaabi addoomihii dhexdooday ahaatay sadaqaadku oo addoomihiina marka shaafici iyo keyrkii waxay dhahaan inta badan culimada addoommada mukaatabiinta kuwa ah baa laga siinaya addoonka haddii la yidhaha inta haddaa keento waa lagu xoreynayaa waa in la kaalmeeyo xornimadiisa laga qeyb qaato zakadii wax laga siiyo oo la yidhaha orod intan qaado is-xoree inta ay la eg tahay mukaatabadiisa ayaa la siinaya bacd alculamaana waxay ku dareen in suuqa addoomo inta laga soo gado zakada maalkeeda lagu soo gado la xoreeyo ayb waalghaarimiina kuwa daynoobay haarimka laba shardi baa lagu siinayaa isagana shardiga koowaad waxa uu yahay deyntu inay tahay xaalla an takuuna daynu xaallatan deyntu waa mid sanadkan laga rabo qofka inay ahaato deyn laba sano kadib laga rabo ama haan sanadkan aan laga rabine sanada soo socota laga rabo sanadkan la siin maayo lacalla inuu wax helaa laga yaabaa waa inay tahay deyn hadda xaalka ah taagan inay tahay tan labaadna waxa ay tahay waa inuu deynta ku galay waxaan dembi ahayn macsi aan ahayn haddii marka uu ku deynoobay macsi lama siinaayo leanna haddaad siiso macsidii baadba ugu kaalmaynaysaa bacdi lculamaa waxay ka hadlaan hadduu ka toobad keenay xoogaa deyn badan baa lagu yeeshay qaadsu u ruugaayo u cunayaa deyn badan lagu yeeshay ninkii waa iska toobad keenay masjidkiibuu soo galay wixiinu ka harayaa la arkay faraqana waa lagu dhegan yahay oo dadkii marka uu wax ka qaatay waxbay ku leeyihiin orad iska tag lama dhihi kara iyaga nacam iyagu waxay doonta haw ahaata xalaal iyo xaaraan ninkan waa nin madiino wax uun lagu leeyahay waxaa laga bixinaa war orad deyntan lacagtan qaadee deynta iskaga fuji dadka kaasi isaga min baab watacaawanuu cala albiri wataqwa laakiin isagoon towbad keenin haddaad faraqa ugu shubto sanada dambena siiso qaadkii unbuu aada usii cunayaa wax kalena faa-iida lagu qabaana male haarimku marka xaalkiisu saas waay waxay culimadu ka hadlaan hadduu dhinto qof dhintay deynaa lagu yeeshay iyadoo lagu leeyahay waa dhintay tarikada uu ka tegay iyo dhaxalkiisuna ma dhamma deyntaas sekada ma laga siin karaa ninkaa meydkaa si loo furto abu xaniifa oo kale wuxuu leeyay isaga maya ninkan dimadiisii waaba tagtayba adduun ma joogo ayb maalikiyada iyo culimada in badan oo kamidana waxay qabaan waa laga bixin karaa waa laga sii karaa sekada si looga badbaadiyo rahantaas iyo waxaa xabsigaas uu ku jiro qurtubi labadaba waa ishaaraya qowl ayb haarimku laba xaalad waayo marna waaba waxa asaga iskiis u deynoobay nooc kaloo khaarim ah baa jiro sharcigu yaqaano oo ah isaga iskiis uma deynoobin dan caama ayaa deyn u gashay laba qabiilaa isdagaashay labadii qabiil buu heshiis ugu baxay war wixii dagaal iyo dhiig idinkala galay dhabarka anaa saartay buu leeyahy dagaalka un dhaafa ninkaasi markuu deynta saa kusoo qaado waa in sekada wax laga siiyaa iyo maslaxadaas caamkaa maadaama uu u deynoobay waa in marka inta lacag laga siiyo sadaqadii iyo sakadii xamaala ayaana la yidhaahdaa ee waa la siinayaa waana isaga bixinayaa waxaas marka dadka heshiisiintooda waana arrin aada iyo aada muhiim u ah waay leanna waa arrin dad dhiig badan oo muslimiina lagu badbaadinayo mararka qaar qabaa-ilaa isdagaalayo waxaa laga yaabaa lacag toban kunoo dollar dhan inay badbaadin karto dadkaa dagaalkooda haddaan marka lacagtii la bixinin oo aan ama sakadii laga dhiibin ama aan si kaleba loo bixinin waxay waxaa ka imaanaya marka kumanaan kun inay iska dhimata dagaalka marka dambena sida u socdo waxaa laga yaabaa ninkaas inuu wax bixiyo aan ogolayn inuu ku yimaado marka dambe leanna baadiyaha dagaalkiisu magaalada haddana waa imaan karaayo marka adiga danta caamka marka aada wax ku bixiso adna waa isbadbaadinaysaa walaalkaana waa badbaadinaysaa ayb haarimkii marka saas waay wa fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa fii sabiilillahi haddii la idlaaqana waa jihaadka oo dadka marka jihaadayaa la siinayaa waa lagu diyaarinayaa wahaakada ayb qofka marka jihaadaya laba nooc waay qofna waa nin mutadawic ah ninna waa nin qoran oo dowladda u qoranba ninkii askari ah ee qoran ee wax la siiyo leanna cumar baa ugu horreeyay wax diiwaan sameeyo laba diiwaanuu sameeyey diiwaanulcataa mid oo wax ku bixiyo dadka wax ku siin jiray iyo diiwaan oo jeeshka uu u sameeyey ciidanka ninkan marka diiwaanka ciidanka ku jiro waa mutafariq wuxuu hawshaana u faaruq noqday ninkaasi mushaar inuu qaataa laga yaabaa kee la siinayaa marka haarimka la siinaya kaas ma aha marka waxaan ujeedaa qofka mujaahidkee la siinaya kaas maahane waa kan mutadawica wuxuu isku qalabeeyana aan haysanin waa la siinayaayb wfii sabiili llahi mararka qaar bacdi lculamaa waxay ku daraan dadka aan xaji karin oo kaleo laga zakada inta la siiyo ka xajiya la dhaho ayb labadaba waa ku ti waa la waa lagu tilmaamaa oo xadiid nebigana waa soo arooro fa ina alxaja fi sabiili illahi wabni sabiili musaafirkaa la siinayaa oo sadaqadu ay usugnaatay ibnu sabiilkuna waa nin hasahaydii ka go-day isagiina marka uu yacni ama beledkiisii hanti ha u taallo mar hadduu musaafir yahay baahina uu qabo waa la siinayaa musaafirka sideeddaa qaybood baa la siinaya sideeddaa qaybood marka kulligood in la wada gaarsiiyo shardi miya mase haddaad zakadaadii hal qof faraqa ugu shubto oo iyaga ka mid a waa kaa gudmaysaa al akthar waxaa weeyaan hal haddii loogu shubo waa ka gudmaysaa gacan zakadii laakiin waxaa wanaagsan inuu wada gaargaarsiiyo dadka oo dhan zakadii in marka beledkii ay ku waajibtay laga raro meel kale loo raro iyaduna markaa waa ka hadlaan a-imada shaafici iyo in badan waxay qabaan in aan zakada la rari karin oo meesha ay ku maalku uu yaallo fuqarada joogtaa ay maalkii fiirinayaan meesha inaan laga rarin aduu marka sidaana marka waa ku jirtaa ayb fariidatan min allaahi farad allaahu dalika alla kaagaabuu farad yeelay ou jaangooyey ou qadaray fariidatan jaangooyn iyo qadaraad min allaahi fariidada oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayb allah marka saa isugu jaangooyey zakada waxaan la siinaynin bani lmualib iyo bani haashim labadaa qole sina kuma qaadanayaan zakada wallaahu alla caliimun weeyaan alla ogaal badan oo addoommadiisa ku cilmi badan meesha uu dhigayo axkaamta axkaamtana u cilmi badan xakiimun xikmad badan oo falsan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed